wararka ka imaanaya dalkan koonfur africa ayaa ku waramaya in ugu yaraan boqol ruux ay ku dhinteen goob macdinta laga qodo oo la duntay qolo macdin qodayaal ah oo ka howlgala gudaha dalkaasi afhayeen u hadlay macdinqodayaasha ayaa sheegay in ugu yaraan boqol rag ah ay ku dhinteen halka loo yaqaano miinada oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi afhayeenka ayaa tilmaamay in dadkaas looga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo amaba fuuqbax wuxuuna xusay in la helay meydadka siddeed iyo toban ruux oo godka hoostiisa laga soo saaray dadkan dhintay ayaa muddo bil ah waxay ku xanibnaayeen godka hoostiisa iyadoona ay socdeen dadaallo lagu soo badbaadinayay balse ugu dambeyn la xaqiijiyey geeridooda waxaana suuragal ah in tirada dhimashada ay intaasii ka badato maadaama ay jiraan dad weli la la-yahay halka kuwo kaloo yarna ay ka badbaadeen